bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaa hamiin faylaa ka dhowaaday warkahamiina maydaacadda warsan qodobadaysan ka dheegi doontaan haddii ilaaha yar aan tunanka guda jarnaa iyo walibaa ku mide shacabka magaalada baydhabo iyo hadhoba ayaan shaaldirowka hildhibaanada baarlamaanka ee koonfur galbeed ee soomaaliya wasiirka arrimo guud ee hirshabeelle usu ku hadlaya warqata kubadya fiisiyaya oo dhaliiday dooda xildhibaano ku tirsan ero hubno ku tirsan ah maamulka gobolka hiiraan iyo weliba kan degmada beledweyne oo kormeeray xaafada andhadhow ee webiga shabeelle al-shabaab ayaa sheegday indiya la wareegday saldhigyo iyo binaayanga ciidamada dowladda khamre iyo weliba dadka ganacsadaaya oo la ku hiray beledkaasi tiya dhuusmareeba wadahadal la hoosey hoosiyaansooda dowladda federaalk iyo weliba ahla sunna axmed midoobows wadahadal aan ka baaqay dowladda federaalka dowladda soomaaliya iyo weliba dagaalyahanada al-shabaab oo laka eedaya askarayowka iyaalka akhbaaraadka banaanka raadiyaha warsana singaytona walibaa ku mid haddii lahayara owka maraykanka uuna qabateen hasaari wasiire oo turkiyaan e iyo weliba macalinka xulka qaranka ee jilli oo soo xaqiijiya muddada goroomada usoo kuma qanaado kora adhagkasa sanjesa
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
akhyaaray hamiignimaya bahayto talaada arbaaniya hoyda hayta taariikhdanayaadaata tumo ishanta bili tumunaad ee aktoobar sanadka lamada kun iyo toban sagaalkaanasay weliba ayo haayana qodobadii warkaana hamiignama atana ka dhawaaday sogii oo faahfaahsana kabilowna dhugunsudyaala shacabka ka nool magaalada baydhabo iyo hadhowaayan shaaldarowka hildhibaanada baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maxmed nuur maxamed cabdulaahi afarsana abdullah dhaafi welibaa waqtishogaadan hildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed waqti dhowna foodu welibaani saaran intila doora hildhibaanada cusub oo maamul koonfur galbeed soomaaliya haani hore kadugin oo way ku bedelaayaan weliba una miisaminayra ayaga bulshada ku nool magaalada kanbaydhowe iyona guud ahaan codsadeen in la doorada hildhibaano cusub waana lahanladna hildhibaanada hadee la shaaldiri welibaana bulshada sheegana anti qoban hildhibaanadii hore ee koonfur galbeed soomaaliya haddaba weliba unaseenay miiloon badan bulshada ku noolaan magaalada tanbaydhabo ee runta kumeeljarka maamulka koonfur galbeed welibana fikradoodii ka dhiibideen ku mid hayeen siltana bismillaahi raxmaani raxiim aloo magacaanaynaa raaw ciise cusmaan xasan su-aaladii weydiida su-aal sax ee u ilaana adkayla baxomaysa wala afkaaryaana ku aaminsanaana sheegona walwaajib ah oo dhan rooguyi baarlamaankan koonfur galbeed ee wali hordhaangalukun baarlamaanka hay ililahaynadne yo foodan ayidsané oo baarlamaan usub walkasaw dadwalna akrii koro walna qorow imidayankunka hele yambaahayle anoo magacaay leerow shaawo mursalfiin oo ka noola magaalada baydhabo mayba erlahay fikriday anoo ku dhiibayo xildhibaanadaasnimabataatamalaankanaagna maylaraay wali howleekagobolee maylaraay soomaaliya mayl koonfur galbeed ogma marka ma erlaaynin marbanaaninkanagi magaay maylaraay husaan cabdulaahi maxamed maylaraay fikriga waankadhiibo mayba jeelaan dhe hildhibaano hordhashaadiri maylaraay hildhibaano kale oo usub in la sheeno yaa ka faraxsanaan maylaraaysu maadaama aan horna wallayb ogodan maylaraay aanu garaatan mudo boos walahajili siona balwodoling araga saasaas kuleerabade
maasha allah ciidanka dhawa barnaamijkan ayaa marka qaadi magaalay ayaan la sheeg manuur iyo leere haddiaanan guda gala su-aalaadi weydiidi waa guud ahaan weliba ayo diidayiin shacabka hildhibaanadii hore welibaan iyo codsadaa ayaan intii la doora hildhibaano cusub oo wala kordhiyaayana maamul koonfur galbeeda sidii hani hore amala innadana han haddii la dooradayna sidaiyo codsadeena waa shacabka koonfur galbeed
eedyada mahadsanta maxmed nuur maxamed cabdulaahiye wasiirka arrimo guda hirshabeelle ayaa weliba uusuna ku hadlay warqada kubadya fiisey oo dhaliidii dooda waribaanin faahfaahey waryaagana bashiir cabdullah iyo usmaana wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa ka hadlay guddi ka kooban sagaal xubnood kuwaas oo laga kala soo xuray maamulada degmooyinka maamulka hirshabeelle waxaana uu ka warbixiyey qaabka loo soo xulay hoosna waxaa ku qoran guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka waxaa lagu wargelinayaa in xubnahan ay wakiil buuxa ka yihiin dowlad goboleedka hirshabeelle oo macnaha ay wakiil uga yihiin xuduudkaas la bixinayo waa halkaas shaqe ee shaqo kale ma ahan marka waxyaabaha faraha badanna oo oo la sheegay ma ahan sida loo sheegayo ma ahan warqadda tan warqad oo waqtigeeda oo horreeyay ahayd ma aqaana aniga asbaabta keentay hadda in lasoo qaado oo facebooka la dhigo iyada lafteeda ma farsamo la-a oo waxa ku jira waxyaaba la farsameeyey ayaan aan ka dareemaynaa laakiin warqadda runta ah oo ma aragtay guddigaasu ay ku magacaaban yihiin insha allahu tacaala waxaasoo cid ciddii meesha ku qoran iyo ciddi ka maqan waxay sarkeen markii ay tagta meesha ma aragtay xuduudaha haddii ilaa ka raali noqdo waxay u qoran tahay madaxtooye madaxtooye qabiil ma ahan waxay u qoran tahay wasaarad wasaaraddu qabiil ma ahan waxay u qoran tahay baarlamaan baarlamaanku qabiil ma ahan waxay u qoran tahay afarta degmo oo ma aragtay xuduudaha lale afarta degmo haddii la rabo qaba in loo fiiriyo wax dhibaato ah male waana u kala qoreen afar qabiilaa ku kala qoran balcad abgaalaa ku qoran jawhar jareeraa ku qoran meesha la yidhaahdo buulaburta waxaa ku qoran nimanka le naxwallaha ku qoran meesha la yidhaahdo beledweynana waxaa ku qoran nin jajaalo ah laba qof oo isku qabiila kuma jirto qolooyinka u dhigaya dhanka qabiilka waxaan leeyahay aad aaday u khaldan yihiin annaga qabiil ma nihin dowladaan nahay hirshabeelle la yidhaahdo sidoo kale waxa uu ka hadlay eedayn ay ujeediyaan qaar ka mid a beelaha dega deegaanada maamulka hirshabeelle manan annagaaba fiirinayno oo waxa mar maadaama aan waqti dib heshiisiin aan ku jirno ay noqonaysaa inaan baalansiga xoogo fiirino laakiin haddii ay timaado runta annaga waxaan u baahannahay dad xuduudkaas aqoon u leh uma baahnin inaan inaan qabiil ku raadino qolooyinka qabiilka ku qaylinayo ama maaragtay aan arkaayo oo dhahaya ma yeelayno iyo ma adkaysanayno qabiilkeenaa meesha ka maqan waxaan leenaha raalli ahaada arrintaan arrin qabiil ma ahan qabiil baarlamaankaa lagu fadhiyaa maamulka marka la dhisayaa lagu dhisaa waxyaabo badana aa loo fiiriyaa marka waxaan leeyahay raalli ha ahaadeen ha joojiya nidaamka qabiilka ay ku sheegayaan afarta degmo waxaa kuwa kala qoran afartaas inta kaleento oo meesha ku jirta waa khibrad iyo yaa aqoon meeshaan u leh marka waxaan isleeyahay iyaguna waxaan jeclaa lahay inay aad iyo aad ay raalli u ahaadaan oo dadka mas-uuliyiinta ah ee weliba taytalada dowladda haysto ee facebooka dhigaaya inay maaragtay ayagoo ribaynaayo oo dhahaya kanaan yeelanaa kanaan yeelanaa ma adkaysanayno waxaan leeyahay dib ha u xisaabtamaano ha ku xisaabtamaano inay xildhibaano yihiin ha ku xisaabtamaano inay wasiiro yihiin magaca qabiilka oo ay ma aragtay social mediaha ay lasoo dhex istaagayaanna waxaan leeyahay raalli ha ka ahaadeen ciddii hadal qabta ee rabta su-aal inay looga jawaabana anaa inta fadhiya maxaa keenaa social media in la aado iyo dhibaatay waxaan loo joogin waxaan isleeyahay meel laga hadlo iyo meel wax laga sheego inay meeshaas ku jirta ma u malaynayo waxaa dhici doona dadyaabo fara badan oo qabaa'ila oo joogo oo aan meesha aan ku jirin afartaas degma haddaan afar qofood annaga aan ku qornay oo dadka deegaanka aan islaana waa ugu aqoon badan yihiin oo meesha degan haddii aan ka dhignay haddii qof la arkaba ay tiraahda maya reer hebel ma ahayna anaa iska leh waxaa waaye waa waa la wareeraha marka waxaan aan ku celcelinaa dadka mas-uuliyiintaah ee taytarka dowladeed wata ee sheeganaya ma aragtay qabiilka shaatiga u siibanaya ha ka xishoodaan waxaas wadkaasi weliba dembe warbixintii waryaagana bashiir cabdullah iyo usmaana dhinaca kalena akhyaar iyo ciidamada ee dowladda soomaaliya howlgalo ku dhan ee dagaalyahanada al-shabaab iyo weliba kusuubyana deegaanka raydab oye qiyaastiya afartan kilomitir dhinaga waqooyiga yaaku ku toosanta degmada baardheer ee gobolkaasi teegada saraakiila howlgalka hogaamiyaas iyo weliba ayo sheegana intii howlgalkaasi etioka dilan xubno ku tirsan dagaalyahanada al-shabaab ururkii deegaanka iyo howlgalka lakasuubayaaya taliyaha ururka afartii sagaalaad ee guutada tumunaad qeybta afartii saddexaad ee dhamme cali maxamed xasan owsur la hadalay warbaahinta dowladda ayaa weliba isu sheegay intii howlgalkaasiiti iyo kufilyanga ama isu sheegay intii kufurdan hub iyo weliba saddex boqol oo neef oo iringa oo al-shabaab iyo ku-qaadanga dadka shacabka eh oo ka noolaya baadiyadiiyo hoosteedase deegaanka sayti ee raydab waa siduusa hadalkan dhakay sidoo kaleed weliba hadalsha intaa sayti usuu ka daray intii howlgalka sayti usu haya koolunka horseeda iyo al-shabaab oo mararka qaarna weeraro shalduban iyo kufulyowa deegaano ku tirsanga gobolka gadaa si kastaba hatoo majarta idwili hagiijaasa warkaha kubahya taliska ciidanka hooga dalka ee gobolkaasi jeegada katoosinye intiyoo ka dilan xubno ku tirsan dagaalyahanada al-shabaab saasoo kale iyo hubba kufurada dhinay kalena akhyaaray wararkanu ku helayna deegaanada hooseedo degmada bal-ad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa weliba sheegahayana in ciidamo ku tirsan hang militariga ee soomaaliya iyo binayang haruumag iyo kalahayang eelka geelow iyo weliba raaqhoy oyaan dhowa deegaanka qalamowa deegaanka qalamow oo qiyaastiya soddon kilomitir dhinaga waqooyiga iyo ku-hiigda degmada bal-ad iyo weliba usuukyaala bartamo beledkaasi diiwaan hariiryaasa magaalooyinka jowhar iyo weliba bal-ad iyo weliba la sheegay in ciidamadii meelasayti roogi deegaanka sayti osku ku baxeen al-shabaab oo roogi meelsaasatiin ku dheerana deegaanka qalmow iyo weliba la sheegay intiyo iyo lawareegan saldhigi iyo binayaan ciidamada dowladda ee el gelow iyo weliba raahooya weli may og sababta ciidamada dowladda meelasayty oo ku baxan ee deegaanka eelageelow iyo weliba raakhoy ciidamada sayti oo roogi meelasayti amnigan iyo kaagi jaaye jidkaaskiiro waa magaalooyinka jowhar iyo weliba balad oo dhowr jarna weerarasho dubung meelasayti yoon ku dhiyan aabbahaatoo taliska qaybta labaatii toddobaad ee ciidamada hooga dalka iyo weli aan ku hadalna sababta ciidamada saldhigga sayti iyo hambinayanga iyadoona saldhigyo kaleed oo kayaala meelasayti ee deegaanka kaleed saasayt horeyta iyoon kabinayan hubno ku tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo weliba kan degmada beledweyne iyo weliba iyo kormeerana haafadoon dhadhawa webiga shabeelle mar lamaad waryaagana bashiir cabdullah cusmaan iyo faahfaahinta barkuuning haya xubna ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo ka degmada beledweyne ayaa kormeeray qaybo ka mid ah xaafadaha ku teedsan webiga shabeelle si ay u ogaadaan halka uu marayo webiga shabeelle ugu horreyntii waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada beledweyne maxamed cali maxamuud waxaana uu sheegay
bugodnooday dhagax jibisaan ku sugannahay annagoo alxamdulilah rabbi alcaalamiin ee naynaynayn afarta xaafadood degmada beledweyne hadda wixii ka jiro oo dhibaato e kormeeraynay oo ugu badan yihiin biyaha waxaan u sheegaynaa marka adduunka waxaan u sheegaynaa hay-adaha samafalka waxaan u sheegaynaa maamulka heer gobol iyo heer degmo aniga ka mid ayaan u sheegaynaa dawladda federaalka aan u sheegaynaa dadkaan ree hiiraan oo degan degmada beledweyne haddii marka sida maanta webiga ou yahay aas wax ku sii daro ee xareedana ay ku soo darto waxaan dhihi karnaa barakac waayo insha allahu ilaahay xaggiis ka rajaynaynaa annagana haddii aan nahay maamulka degmada aan nahay iyo kiga gobolka intaba haddii nahay dadaal dheeraad ahaan samayn doonaa haddee murugaha iyo dhibaatada xaafadaha ka jiraan la qaybsan doonaa saakin insha allahu ilahay idinka kormeerkayn wuxuu ku koobnaay afarta xaafadood oo degmada beledweyne ay ka kooban tahay intaasaan kormeer ku samaynay insha allahu ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa ilahay xaggiisna khayr aan ka rajaynaynaa hay-adaha samafalkaen haddii culayska sidaan aas ka batay waxaan ka codsanaynaa in dadkaas fiiri gaar ay u yeeshaan wax kasta oy qaban karaan ay la qabtaan sidoo kale waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada beledweyne cismaan dhicisow dhogow waxaana wadhadkiisa baaq u diray dowladda soomaaliya iyo madaxda hirshabelle
u sheegaynaa dadkii iska tabaalaysiihiin tabaal iska tabaal dhacayihiin macarafta danna iska jirto muxuu ahaay ii sheeg dantaasna insha allahu ilaah baan u sheegaynaa laakiin waxaa waaye bini aadankana waa iskaalmeeyaa kahaydaha iyo meel walbaba adduunka waa maaragtay akhbaar baan u diraynaa insha allah dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelle insha allahu biidni ilah kariim biyuhu way iska jiraan biyuhu xareedoo kor ka yimid buuxiyey maarata xaafadaha buuxiyo xaafadaha shashan ay iskor saaran yihiin insha allahu biidni illahi alkariim waxaan sheegaynaa insha allahu إن بدكاس لا تورعوا لا تورعوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا لا تعاونوا إن شاء الله واسو دوين نهدين تبب بيها حريد سور رغي أيا مارتي أيا حافظة حقالي ما هاد ولي ولي ولي مبدحن هذا ماشي أن تاجنا هوا بندري مارتي oo muxuu ahaa dhagax jibisaan taaganahay wax saaranna waa biyo biyahana maaragtay waa xariidii oo iska soo celiyo webiga iska soo celiyo waaya insha allahu khayraan rajaynaynaa khayrkan ilah baan ka rajaynaynaa inkastoo xilligan uu buux dhaafiyey webiga shabeelle ee dhex mara bartamaha magaalada beledweyne ilaa iyo haatan aysa jirin meel ka mid ah magaalada uu ku fatahay webiga shabeelle eedyada mahadsanyo bashiira dhinay kalena dhugunsidyaala dowladda soomaaliya iyo weliba dagaalyahanada al-shabaab iyo weliba leg eedaya askarayowka yaalka hay-adda yunisef ayaa warbixin hasaarta weliba yeeg eedaytay al-shabaab iyo weliba dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada intiyo hubungiin iyo kuyin askareeyowka yaalka warbixintan hay-adda yunisef ayaa ah ka daawaaday c a g iyo weliba laka sheegay inti iyaalka saytiyo deeryan siyeed boqol lixdan iyo sagaal qof ah oye la askareeyay sanadkan shideedisa siyada ku mid ee ciyaalka saytiya weliba iyo hayanaa gabdha sidiiya sheegdi ama laga sheegay warbixinta welibana qasab laka goray intiin dhahaytay bili janwari ilaa julaay ee sanadka kan warbixintii weliba laku huseeyaa sideetan kow boqolkiiba ciyaalka saytiya intiiyo hayan ama la askare ama iyo askareeyanga dagaalyahanadii al-shabaaba meele intaa saytii akuhirtena iyo askarayti dowladda federaalka iyo weliba dowlad goboleedyada oo hubugno iyo weliba kohdo kaleed iyo weliba kohyo kaleed ayo askarayaanyaalka sayti akhyaaray surunka warkasinkoyahay weliba idaacadda warsan ee runtiya beledka tambaydhaba maraykanka ayaa weliba yaa una qabateen yaasaarta iyo saraakiila iyo weliba dhowr wasiir oo turkiya city oona maraykanka iyo howlgalka city militariga iyo weliba turkiga iyo kuwadan waqooyiga ee suuriya madaxweynaha donald trump iyo qato teleefonka weliba usu kala hadlay madaxweynaha turkiga rajab dajib ordogan islamarkaa cityna usu ka odsaday intii heshiisa habadaroojowa isu lakasurunjiya sida laka sheegay ama siduusu sheegay madaxweyne kuugeenka dalka city warkii haminama akhyaaray hilowsin kula socoteen idaacadda warsan ee runtiya beledka tambaydhabana surunkunyaninka dhonye